taliyaha booliiska puntland jenaraal cabdirasaaq maxamuud yuusuf afguduud oo galabta warbaahinta kula hadlay garowe ayaa sheegay in dowladda ay mamnuucday in gaadiidka ay isticmaalaan muraayadaha madow taasoo uu sheegay inay qalqalgelinayso amniga guud inaan digniintii ugu dambaysay oo kama dambaysta ahayd aan u jeediyo dadka caadaystay inay xirtaan bacaha madow ee beersulka ah oo waxu dhimay wax weyn amniga kuwaas oo ah kuwa sida qarsoodiga ah baabuurta lagu qaado kootarbaanaadka amase dadka la qarinayo ama qaraxyada la qarinayo iyo waxyaalaha la midka ah caadaystay inay ku xidhaan baabuurtooda madaxda ugu sarreysa puntland ayaa la sheegay inay qaadan karaan oo keliya gaadiidka ay ku xiran yihiin bacda madow waxaan rabaa maanta inaan halkan uga caddeeyo awal waxay ahayd fiiqa ha laga fiiqo iyo ha la weydiiyo war iska fiiq iyo saatanay tahay waxa weeye bacdaa madow waxa keliya oo u ah xor oo awood u leh inay xirtaan madaxweynaha dowladda madaxweyne ku-xigeenkiisa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa shaksi kale oo puntlander ah oo awood u leh inuu ku maro gaarigiisu isagoo uu ku xiran yahay bacdaasi dalka gudihiisa ma jiro arrintan ayaa saameyn doontaa qaybaha kala duwan ee dadweynaha xubnaha baarlamanka iyo golaha xukuumadda oo qaybtood hadda isticmaala gaadiidka ay ku xiran yihiin muraayadaha madow
anigoo ah taliyaha ciidanka booliiska puntland waa iga xariman tahay baabuurtayda inay ku xiran tahay bacdaa madow sidaa la ajligeed cid kasta oo ciidana oo iga darajo hoosaysa qof awood u leh gaarigiisu inuu ku xiran yahay ma jirto gaarigii lagu helo laga bilaabo caawa ciidanka amnigu wuxuu fasaxan yahay inay xereeyaan ku xereeyaan saldhigyada booliiska haddii ay yihiin mas-uuliyiinta sida wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo xubnaha baarlamaanka waa la xeraynayaa gaariga waxaana loo gudbin doonaa cidda awoodda u leh inay iyaga tallaabo ka qaado ciddii kaleeto oo ka baxsan intaa ciidamadu waxay u fasaxan yihiin inay maxkamadda maxkamad ku horgeeyaan shaksiga diiday dikreetadii madaxweynuhu soo saaray oo ahayd dalka inay mamnuuc ka tahay bacdaa madow hay-adaha amniga ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey waday tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan amniga magaalooyinka puntland iyagoo soo saaray digniino kala duwan islamarkaana ka dalbanaya shacabka inay kala shaqeeyaan adkeynta amniga nuux muuse birjeeb v o a garowe